munaasabadan oo ay ku qalinjibinayeen laba boqol lixdan iyo lix arday oo dhammaysatay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda abaarsa tiij ee magaalada hargeysa ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan maamulka somalilan waalidiin aqoon-yahano iyo madsharaf kale gudoomiyaha guud ee jaamacadda abaarsa tiij ee magaalada hargeysa doctor axmed ciise ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen ardaydan qalinjibisay waanadan dhallinyarada ohanaya waxa weeye dhalinyarada maanta qalinjibinaysa waxa weeye laba wax baynu leenahay dalkeennu laba wax bay leeyihiin labada wax ay leeyihiin ee muhiimka ah inaynu ku dadaalno oo aynu ilaashano weeye mid waxa weeye kalsooni qad baa marmarka qaarkooday lahaa dadkeennu waa dad isku kalsoon qabku marmar buu wanaagsan yahay marmar bay kalsoonidu wanaagsan tahay dadkeennu waa dad isku kalsoon una haysan inay cidi ka sabcayso qabkaa iyo iskalsoonida qabku maaha qab madhan waa iskalsooni weeye inaad ilaashataan inaad ogaataan cidina inaadayna ka sarrayn inaad ogaataan wax walba inaad qabsan karaysaan guddoomiyihii hore ee hay-adda shaqaalaha somalilan farxaan aadan heybe ku-xigeenka duqa caasimadda hargeysa qatar axmed cumar iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed iyo xubnihii kale ee ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda ugu hambaliyey guusha ay gaareen awalin waxaynu u baarinaynaa oo aynu u ducaynaynaa oo aynu ku hambalyaynaynaa ardayda ee maanta qalin qoranaysa ee ka baxaya fakaska kala duwan waxaynu leenahay ilaahay garabkiinna ha galo ascad allaha awqaatakum wa adyaba ayaamakum waktiguna wuu dheeryahay wax kastoo dhammaadaa bilow horle buu bilaabaa noloshuna sidaa kuma dhammaato dadaalka halkaa ka sii wada adigoo ka wakiila golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa xildhibaanada golaha deegaanka iyo shaqaalweynaha dowladda hoose oo afka ku hadlaya waxaan marka koowaad hambalyo iyo koowaad u mudirayaa ardayda qiimaha badan ee maanta ka qalin jebinaya jaamacadda abaaso jaamacadda abaaso waxay ku sugtan tahay tayada waxbarashada iyo koruqaadista cilmiga iyo teknolojiyadda ee ka kala baxay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda abaarsateej oo runtii aan aaminsanahay inay ka faa'iidaysteen wakhtigii iyo yoolka ay higsanayeen arday waliba u gaadhay waxaa leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxbarashadu waxa weeyaan dee qofku waxa weeye naftiisana uu ugu dadaalaya waxa inuu bartuu rabaa qarankana waxba u baranaya yaana loo qaadan markaa inaad u barateen uu mogtahay waxbarashada inaad shaqo ku heshiin baas waxaa weye qaranku waxbuu idin gashaday amniguu idin alaaliyey waxbarashadiina waxbuu ka galay waxaa laydinka baahan yahay inaad wax ku soo celisiin waxaa mudan maanta oo hambalyada iyo ducaha iyo tusaaradaba mudan waa ardayda qalin jebinaysa maamulka madaxda jaamacadda iyo macallimiinta ardadan hablaha iyo inamadaba muddada dheer gacanta ku soo hayey iyo waalidiinta la soo dadaalayey labadaba marka ugu horraysa waxaynu leenaha allah idin barakeey ardada waynu hambalyanaynaa waxaan leenahay markaa waalidiintiinbaa wakhti badan idinku soo lumiyey qaarkood waxaa laga yaabaa haddaynu dib ugu noqonno waalidiinta ku soo tacabtay waalidiin aada iyo aada hayntooda iyo hantidooduba ay u yar tahay inay ka mid ahaayeen oo iminkana kuwaasaaba ugu dadaal badan madaxweynayaashii maraykanka soo maray raggii ugu caansanaa john f kennedy ayaa tusaalooyinkii waxaa ka mid ahaa dont ask what your country can do for you but ask what you can do for your country ha isweydiini dalkaaga muxuu kuu qabanaya laakiin waxaad isweydiisaa adigu dalkaaga maxaad u qabanaysaa jaamacadda waxaan kaloo ka ballan qaadayaa sanadka cusub wax allaaliya wixii habqaa ah ee baahiyaha gaarka ah qaba waxaa annagaa ka mas-uula